halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waa sabti bisha disembar waa soddon sannadka idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a ciidamo baadhitaan ku sameeyey guriga uu magaalada muqdisho ka degan yahay cabdi cawaale qaybdiid oo ka tirsan aqalka sare soomaaliya haddaba siday wax u dhaceen ciidamo hubaysan oo baabuur tegnikaa wata ayaa soo weeraray albaabkii hore iyo ganteerkii hore gurigay baabuur ku soo dhifteen oo soo jebiyeen gudihii bay galeen gudihii markay galeenna waxay galeen dadkii meesha jooga waardiyaha inay xoraa gurigii bay galeen xaaskii carruurtii bay u galeen
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xamriyada iyo heesaha oo toddobaadkan aynu ku bedelnayn barnaamij u gaar ah sannadka cusub ee foodda inagu soo haya sida hooska jannaad oo kala iila joogahadalkiisa manaan oo hela hambalyeysahayilmeelyaale hunfeyna waa ulahaadaye anna ku hoobtay halkaan ka heegahay
dabcan heesahaas iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkaasi gaarkaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda maraykanka ayaa qorshaynaysa inay wax ka bedesho siyaasaddeeda ku aadan suuriya kadib markii laga adkaaday kooxdii daacish dowladda maraykanka ayaa tilmaantay inay dib u dhiska dalkaasi gacan ka geysanayso jabhadaha uu maraykanku taageero ayaa ka adkaaday kooxda daacish kuwaasi oo ka saaray magaaladii xarunta oo heydee raqa
shiinaha ayaa iska fogeeyey in kuuriyada waqooyi ay u fududeeyeen shixnad saliida taas oo ka hor imaanaysa qaraarkii golaha ammaanka iyo jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ay cunuqabataynta ku soo saareen ay ku soo rogeen kuuriyada waqooyi taasoo islamar ahaantaasina iska fogeysay shiinaha in ay iyadu arrinkaasi samaysay hadalkaasina wuxuu imaanayaa maalin kadib markii donald trump uu shiinaha uu ku eedeeyey in ay u fududeeyeen dowladda kuuriyada waqooyi inay shixnadaasi saliidda hesho hu shanjing oo ah afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda oo jimcii warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in shiinuhu si buuxda u hirgelinayo qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay hay-adaha samafalka w f v unisef iyo hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa si wada jira u sheegay in dagaalka yemen uu dhaliyey masiibadii bini'aadanimo ee ugu xumayd adduunka hay-adahan ayaa ku baaqay in si deg deg ah lagu ogolaado in dadka la gaarsiiyo raashin iyo daawo deg deg ah aqalka cad ee maraykanka ayaa si adag u cambaareeyey xarig loo geystay dad si nabad ah ugu mudaaharaadayay waddanka iiraan oo ay warar ku sheegayaan in ka badan konton qof xabsiga loo taxaabay labadii maalmood ee u dambeysay kuwaasoo ku bannaanbaxayay magaalooyinka waaweyn ee waddankaas islamar ahaantaasina ka soo horjeeday dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi ka jirta afhayeenka aqalka cad sarah hukabi ayaa war ay jimcihii soo saartay ku sheegtay inay jiraan warar sheegaya in mudaaharaadyo dad si nabadgelyo ah ka dhigaya banaanbaxyo waddankaasi iiraan la xiray kuwaas oo la doonayo bay tiri in la soo daayo
galab wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a wararka magaalada muqdisho ka imanaya ayaa sheegaya in ciidamo ay baadhitaan ku sameeyeen guriga uu magaalada muqdisho ka degan yahay senatar cabdi cawaale qaybdiid oo ka mid a xubnaha aqalka sare ee soomaaliya islamarkaana hore usoo noqday taliyaha ciidanka booliska ee soomaaliya wariyaha v o eda jamaal axmed cismaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay islamarkaana wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen ismaal wax hadda gurigaygiibaa saakay maanta goore kowdii iyo labaatan toban daqiiqo taama labaatan daqiiqo ayaa ciidamo hubaysan oo baabuur tegnikaa wata ayaa soo weeraray albaabkii hore iyo ganteerkii hore gurigay baabuur ku soo dhifteen oo soo jebiyeen gudihii bay galeen gudihii markay galeenna waxay galeen dadkii meesha jooga waardiyaha inay xoraa gurigii bay galeen xaaskii carruurtii bay u galeen meeshii markay gudihii galeenna baaris bay galeen si maaragtay runtii albaab albaabadii ay jajabiyeen mura muxuu hada ma alaabta raacooyinkii iyo gurigii iyo wax alla wixii uun guriga ku dhex jiray bay dabagediyeen ayay baareen marka hade baarista taleefanadiina waa ka qaateen xaaska iyo caruurta iyo dadkii marka meesha xoogaa terrorist dadkaas waxaa ku dhacay buuqaas baa maaragtay dhibaatadaasaa meesha ka dhacday hadda anigu shaqadan ku maqnaa waxaan jiray baarlamaanka xaggiisaan jiray shir baa baarlamaanku lahaa ee guddiga joogtadaan jiray markii hade intaana guriga soo gaarin baan waxaan taleefon ka helay waxa ay soo wacay taliyaha ciidanka miisa ee gobolka baraandib saadiq ayaa soo wacay wuxuu ii sheegay gurigayga inay ciidamada gale inay ahaayeen ciidamo dawladda imaaraadku ay leedahay iyagana maaragtay dhibaatadaasna ayagaa geystay wixii shaqaa ay ka lahaayeenna waa isaga dhexeen wixii uun qoryo iyo bastoolad iyo wixii uun kale wixii ay haddi la qaadan karana waa laga qaatay maaqaana hadde ilaa hadda anigu guriga un meydiyada unbaa gashay aniga weli ma gelin halla baaraan idhi bal guriga meesha waxaa ka jira hadda intaasaa dhacday senator maxay kula tahay sababta ka dambaysa in askartani ay soo galaan xarunta gurigaaga ee magaalada muqdisho dabadeedna howlgalkan ay ka sameeyaan walaal horta marka ugu horreysa anigu ciidan anigu waxaan ahay nin xasaanad baan leeyahay gurigayga lama soo geli karo lamana baari karo anigana lama baari karo marka waxa weeye waxay tahay waa sharci darro in lasoo galaa waa sharci darro ahayd midda labaad waxaa sharci darro ah maaragtay ciidan aan dawladdii soomaaliyeed ka tirsanayn ayadana haddee annaga dawladda soomaaliyeed ma meel lagu qabsada ma aana ogeyn ciidan dawladdii soomaaliyeed oo aan ka tirsanayn inay aniga i baaraan hadde waxa weeye see ku yimaadeen way gurigayga ma imaraad baa dalka haysta arrintaas waxaan rabaa inaa u daayo baaris in ay dhacdo oo ciidamada nabadsugidda milatariga kulli way yimaadeen ayagaana hadda ka war dhowraynaa ciidankani la sheegaya saas inuu yahay iyo in arrintu ay wejsikal tahay marka ma raba inaan hor dhaco baaristan aan ka hor dhaco senator laakiin waxaa la isweydiin karaa inkastoo aan annagu laf ahaanteena loo sheegay in ciidankaasi imaaraadka soo tababareeyay dowladda hoos tagaan marka taa laga gudbo wax khasaare kale oo meesha ka dhashay ma jiraan oo nafeed ama weerarkaas wax hadda dhimasha ma jirto nimanka waardiyaha ahaabaa laba nin la dhaawacay ninkii lagu soo dhiftay albaabka lagu soo jebiyey waa dhaawac nin kalena way maaragtay way xoogaa waa la inuu ad ku adkaysto waa yani waa la jugeeyey laakiin nafna ma jebin xoogaa waa la waa la yani waa waa la jugjugeeyey lama rabo inaan balaayo kale anigu sheego xaaskana runtii guriga gelidiisiina si ka baxsan bini aadnimada iyo dhaqanka islaamka in loo galo guryahoodii maaragtay musqulihii lagu jebiyey ayagoo ku jira xoogaa arrintaasi wax diinta islaamka iyo shareecada iyo sharciga iyo xuquuqda dalka anigu aan ku leeyahay iyo muwaadinimada intaba waa ka horjeedaa marka intaa weeye laakiin hadda eberaa dhacday ciddaasaa wade ciddaasaa ka dambaysa ku oramayo hadda umahadsantahay marka laga soo tago taliyaha nisa ee gobolka banaadir aad sheegtay inuu kula soo xiriiray yaa kale oo kula soo xiriiray dhacdadani kadib waxaa ila soo xiriiray taliyihii nabad sugidda ee gobolka banaadir hadda markii awal talaadii lagu sheegay haddana waa yimid waxaa kaloo i yimid taliyaha xoogga dalka waa yimid labadoodii baa israacay waxay leeyihiin arrintan baan hubinaynaa waa la gartay waa laga hayaa sawirka ciidankii iyo afar baabuur bay ahaayeen niman waxay ahaayeen qarsoon ma garanaysaa marka sidaase marka wixii jiraaba baaristaasay kusoo bixi doonaa insha allah waxaaba yaraatee tuhuna oo aad qabtid oo aad is leedahay waa sababta keentay in weerarkani lagu geysto ma jira waa sababta ay tahay waa la ogaan doonaa anigu hadda kumeli sababtaasi ma haddaan haddaan sababta ogahayba ma waxaan isleeyahay waxaan waa waa saanba wax uma dhacen laakiin sidaan ogahay maaha taliyihii booliska ayaad soo noqotay oo xilaalka la gedisan ayaad soo qabatay oo ciidanka in badan ayaad ku jirtay marka sharciyan marka la fiiriyo in weerar noocan oo kale ay dhacaan oo ciidan dowladeed ay weeraradan geystaan sharciyad baa loo maraa maxay kula tahay sharciyadda loo soo maray walaalow arrintan waxa weeye mid nabadgelyada iyo xasiloonida iyo deganaanta mid waxyeelo ku ah iyo muxuu ahayde guud ahaan maamulka iyo dowladdaba waxay ku tahay runtii mid meel ka dhac ku ah weeye laakiin arrintaasi cidda mas-uulka ka ah na waxaan warsaday dowladda weydiistay in la keeno ciddii arrintaas mas-uulka ka ahayd amarkaas bixisay inta aan hubinaynana arrintaasi ma raba inaan cid gaare aniga maaragtay inaan u gudbo
kaasi waxa uu ahaa senatar cabdi cawaale qaybdiid oo khadka telefoonka ugu warameeyey jamaal axmed cismaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in jawaabta dowladda aad maqli doontaan idaacaddeenna iyo kuwa soo socdaba
koox la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa weerar waxa ay ka geysatay xalay degmada ijaara ee dalka kenya halkaas oo gaari ay ciidamada boliisku leeyihiin ka qaateen dabadeedna sidoo kale gubay anteenada shirkadda teleefanada ee safaricom sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha v o a gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab ayaa xalay siqda dhexa waxay ku soo qaadeen weerar gudaha degmada ijaara kadibna waxay u dhaadhaceen saldhigga degmadaasi halkaasu ay ka qaateen ciidamada booliiska gaari ay lahaayeen kadib isirsaaseen dhex martay ciidamada loo yaqaana ee bido saldhiggaasi ku signeed iyo kooxdaasi lagu tuunsanaa inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab dadka deegaankaoo magacyadooda ka gaabsado siyaalo kala duwan aan oola xiriir ayaa waxay ii sheegeen in tirada weerarka soo qaaday la qiyaasaya inay gaarayaan ilaa iyo konton qof balse aysan jirin cid si gaar ay halkaasi ugu waxyeeleeyeen marka laga reebo burbur ay u geysteen anteenada shirkadda teleefanada ee safaricom ee deegaankaasi dadka deegaanka ayaa v o e da u xaqiijiyey in kooxdaasi ay ku weerareen saldhigga ciidamada booliiskaah ee degmadaasi bamka gacanta laga tuuro waxayna sheegeen ay ahaayeen kuwa si xooga gudaha magaalada u soo gelayey sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliiska ee degmada ijaara oo magaciisa ka gaabsaday ayaa v o e da sidoo kale waxa uu u xaqiijiyey in weerarkan u ahaa mid culus ay ku soo qaadeen koox uu aaminsan yahay isaga inay ka tirsanaayeen xarakada al-shabaab oo in dhawaaleedba sirdoonka dalkani kenya ay shaacinayeen inay ku dhuumaalaysanayeen qeybo ka tirsan kaynta boni ee deegaanka ijaara saldhigga ciidamada booliiska ee kooxdani weerarka ku qaadeen waxaa la sheegay inay joogeen ku dhowaad ilaa iyo afartan ciidamada booliiska waxayna ahayd mid ay iska caabin kala kulmayeen balse ilaa iyo iminka ma jiraan warar rasmiyo deegaankaasi ka soo baxayo tusinayo dagaalkaasi ilaa iminka ay ku dhinteen qaar ka tirsan ciidamada halkaasi ku sugnaa ama kooxdiis weerarka soo qaaday ma aha markii ugu horreysay oo xarakada al-shabaab weeraro ay ku soo qaado xarumaha ciidamada booliiska dalkani kenya ay leeyihiin tanina waa mid ku soo noqonoqoonaysay qeybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya iyo gobolka xeebta hoosinta isku hayo maxamed faarax shire v o a garesa
aad iyuu mahadsan yahi maxamed faarax shir halkaad dhegeysta nagala socotaana oo laanta af soomaaliga v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambaryada iyo heesaha oo toddobaadkan aan ugu talagalnay sanadka cusub ee nagu soo aadan waxaana si wada jir ah inoogu soo tabin doona ibraahim xasan daanduray iyo caashe ibraahim aadan
wanaagsan dhegeystayaal waxaad nooga barteen haddaayo kale barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo warqadaha ee dhalashada iyo nikaaxa iyo arooska iyo salaamaha aanu sii day jirra laakiin galabta sheekadu saas waa ku duwantahay waxaa halkan nala fadhiya wariyaal badan oo codadkooda aad taqaanaan hase yeeshee aad ku barateen war iyo waraysi heesaa galabta caasho haye kama ganaya haye yaa noo heesaa ibraahino laakiin iskuma jiraan wariyaasha qaar fanaaniina baa ku jira taasna hayloobin abow abow haye waaba lasoo fakarooya
dhegeystayaal badana laga yaabaa ibraahim iyo caasha inay isweydiiyaan wariyaasha barnaamijka martiku ah waa kuwe
waxaa nala jooga nuur xasan nuur bukhaari oo garabkeyga mudug fadhiya madaxdeyda waxaa fadhiya maxamed colaad xasan oo aad wada taqaanaan oo aata fatire iyo weliya labadaba jacfar kukaay ayaa isna xaggaasi ka dhoola cadaynaya caashi ibraahim aadan caashicuud oo barnaamijka aan wada daadeyno markii la yidhaahdo hees gabdhaha marka la qaado malaha codkeeda nagu biirin doonta maadaama anaga aanan gabdhaha qaadi karin tiina xataa waa idinku biirin karaa
marka gabdho iyo wiilal hees ayaanu soo gala miyaa sheekada aad iyo aad aad iyo aad waa la ishayaa galabta marka haye caashoy eh, yaan ku bilaabaynaa Een, ibraahim horta mar haddaad tiri een, waraaqihii dhambaalada dhegeystayaasha ay soo dirsanayeen toddobaadka dambe aan u dhignay wixii soo dhacay iyo inta kale imaan doontaba laakiin maanta waa la bedelay dhegeystayaasha marka waxay nooga fadhiyaan waraaqahoodii aan dhinaca u leexinay wixii ay uga samri lahaayeen bay rabaan marka dadka iskugu jiraa bidix iyo midig iyo dhinac walbana waa lagaa fadhiyaa marka een, midigtaad ka bilaabaysaa mise bidixda aniga horta waxaan ka cudur daadanaa haddii codkeyga eh, oo heesta ku fiicnaa waayaa laga raalli ahaado Ya, Laakiin- dadka laakiin codka Ibrahim, waaweyn le laakiin- waxaa la yidhahdaa eh, heesaha kuma fiicne laakiin ibraahim mid baa kaa maqan maamaha soo baxda beryahan dambe waxaa jirta dhahaysa haddaad hadli karto waad heesi kartaa
cajiib waa tahay colaadaan ku bilaabaynaa waa hadli karnaa waa heesi karnaa soo maa waa dhiirigelin xoog leh colaadaan ku bilaabaynaa colaadow Haye, horta- colaad.
hor- horta kusoo dhawo barnaamijka aad ba- aad baad ugu mahadsan tahay Een, sanadkan sanadkiisa insha allah waxaan idin rajeynaya kheyr iyo barwaaqo Ee, maaragtay kii soo dhaafan harantidiis ilahina mootiyo aamiin marka waxaa la yidhi dhammaanteen haye waxaa la yidhi wariyaashii baa heesaaya nuur iyo jacfar iyo jamaali waa u gudbi doonaaba laakiin aday hadda mikrofoonka aduu kula yaallaa aniga een, dabcan caashow waxa waxa lagu yaqaanaa oon aad u jecelaha heesaha banaadiriga oo dabcan xan ma ahan oo wariyaasha idaacadda v o da jooga marka heesaha laga hadlayo Hay.
anigu banaadirigaan aad u xiiseeya haye waxaan u fahmay colaad inuu noo wado hees banaadir ah.
hees banaadiraya marka Haye, marka bal afeeftii iska heesta dhameeyey eh, aad noo wado codkaaga waxaan u Ah, ah.
kala baxaynaa adiga iyo dhegeystayaasha caash horta heest waxaan jeclahay een, inaan soo qaata heestii faadimo qaasin herowle ee huunfey haye allah u naxariistee laakiin maadaama hees gabdheed ay tahay codkeyguna uuna ku qorxooneen Un- miraha un baan sheegi doonaa laakiin adiga heesta ahaa hal laakiin bayt iga maya waa isku laakiin- dayeysaa waa isku laakiin- dayeysaa laakiin si- waa heesi aqaanaa iyo hees isma waa qaadato jeclahay laakiin hees waxay leedahay laxanka laxanka haye sida hooska jannaad oo kala iila jooga Ay.
ya hadalkiisa manaan oo hela waa hambalyeesahay Ya salaam.
hilib meel yaale hunfeyn waa ula hadaaye
haye anna ku hoobtay halkaanka heegahay ya Ya salaam salaam.
colaada inaad heesta mar hore eed waa soo dahday Ya, hunfey yaa rabaa inuu soo qabto maaragtay Haye.
dhegeystayaasha barnaamijka ee maadaama kaalmo u baahanba waa isku fillaatee laakiin faaduma aad iga macaan oo aad u qurux badan oo baasha aan ku jeclaaday iyada aan u dayno dhegeystayaasha waa tahay
waa tahay colaad aad ayaad u mahadsan tahay waxaadna xasuusay masraxii muqdisho oo riwaayadaha banaadiriga ay halkaasi isaga dambayn jireen oo riwaayad bir riwaayad ay riixi jirtay nuur xasan nuur nuur bukhaari daanda waa ku salaama Haye, dadku waxay isweydiinayaan Haye.
eh, nuur bukhaari muxuu noo qaadi doonaa Eh, horta waa mahadsan tahay daandurey iyo caash cuud iyo asxaabta kale jamaal iyo jacfar iyo maaragtay eh, maxamed colaad xasan Eh, waxaan leeyahay dhegeystayaasha sanadkan hadda baxayo ilaahay eh, haraantidiisa hanaga haayo kan soo socdana herdadiisa Eh, ilaahay ha naga hayo isagana isagana sidoo kale ha Amiin.
marka dhegeystayaasha eh, waxaan usoo qaban doonaa hees uu qaado laakiin keyrkiisana kumaada ducaysa kasoo soco khayrkiisa iyo barakadiisa iyo maaragtay wixiisa oo dhan oo maaragtay wanaagiisa o dhan ilaahana soo aadiyo aamiin Eh, mar aan keedka galay qolka keedka mar dhow ayaan maaragta waxaa iga soo horbaxay eh, een, heesaha uu ku luqeeyo salaad maxamed shardi salaad derbi hees ka mid ah haye marka iyada un baan fartii suulka kusoo qabsaday marka heestaas ma jeclaa jirtay maxaad uga soo xulatay heesaha faraha badan ee sala derbi waa su-aal wanaagsan eh, maadaama la yiri eh, barnaamij culusa socdo oo aan ka wada qaybgeli doono heesta ugu horreysa iga soo horbaxday sidaasaan kusoo xushay waa garta heesta waa tee marka eesaas la darbi way badan yihiine Eh, heesta eh, waa sidan sidan u dhici doontaa haye namaqashay ayadan noo saari doontaan haye
ratigaan haynahayn Hee.
aqalku ridaayo Wow.
dalka lama dul saare
La, la, la, la, la, la, la.
dumarkune ramaas iyo Eh, ramadgeelnin maalay ka raacayaane.
raacayaane nuurow Ya.
nuur nuur nuur Beeliraada male. Beeliraada male.
beelalow run ma moode
nuurow badad heeskaas ma gashay jirto badad dhex gashay laakiin ogow.
waa garta badad dhex fadhida haye waxaa tiri dumarkana ramad geel nin maalay kaa raacayaan horta u- Hor- haye horta- horta caruusnimada goor baa ka baxda waa jeebtar su-aal wanaagsan Haye.
Eh, caruusnimadu askaalkeedii caasho eh, inta ogna way og tahay laakiin heesta inta badan horta waxaa la yidhi marka aad akhriso maqaalaadka iyo sheekooyinka laga qoray heesaha calaacalka ah ama heesaha maaragtay heestan hadda eh, Waa aan iska qaadayn.
calaacal.
waa iska calaacal haa waa heesaha ugu fiican oo ama loogu dhegeysiga badan yahay ama loogu xiisi badan yahay luqaday doontaa ku baxda Waana ama soomaaliga heesaha ama dumarka.
carabiga ama shiineeska ama hindiga ama turkishka Haye.
Ah, marka eh, macnaha waxaad leedahay sax calaacalka waa la jecel yahay waa la jecel yahay haa marka dadka dhan aa wada calaacalamiya Ah, wa- marka waa sida laakiin nuurow eh, cashartu uma sheegin waxaa la rabaa inaad tirahda jeebtaraq isagay u taallaa
waa tahay ibrahim bal heesaasaan maaragta dhegeystayaasha u ciyaari doonaa Eh, waa Do- beenar waa beenaraad male soo beenan raad male way Fannaankana.
salaad maxamed shardi salaadina rabbigaan haynahay aqalkuu ridaayo rarka lama dul saare dumarkuna ramaaskiyo ramadgeelnin maalay kaa raacayaane qalbigaygu tuu rabay dhalyama noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo riyadiya qurdadanbaan ayaan reer ku oode xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraye anigiyo raxmo quraa ayaa rubis la joogane beenirad male beenirad male leelalaw run mooda
waa tahay dhegeystayaal weli fare kama qodnaa eh, jacfar kuukaay ayaan markana bal aan u yeerayaa jacfar haye waa dhegeystayaal badan oo ku sugayaan
aadaan durahay jacfar keligiis lama sugayo dabcan eh, waana la wada sugayaa eh, Heesta xolatana waa la sugaa.
heestana waa la sugayaa fanaanka aan xulan doono iyo dooqayga wuxuu noqon doono inkastoo fanaaniin fara badan oo aan aad u jeclahay codkooda heesahooda inaan dhegaystana aan ka helo Eh, waqtigu uusan inoo saamaxaynin inaan wada qaadano laakiin mid un baan ku nasiibsan doonaa laakiin marka lagu dhaho hal hees soo qabo marka lagu dhaho waa xujo waa xujo oo weliba eh, aad u weyn eh, adigoo bad ku jiray oo laga yaabo markii eh, heestee ugu jecesha heesaha aad dhegaysata lagu yidhaahdo laga yaabo in ay eh, heeso eh, tobannaan maskaxdaada ku soo dhacaan haddii lagu yidhahdo mid keliyaha lagaa rabaa waa sheeko oo oo xujo katiin waay sheekadaas aad bay u culus tahay Laakiin Jacfar waxaa jira hees mar walba aan adoo ku luuqeynaya ama qaadaya maqlo aan isleeyahay jeebku kala soo bixi doonaa maanta.
wallaahi heestaas eh, heesay tahay ma xasuusto laakiin eh, dabcan fanaaniinta aan eh, sida gaarka ah u xiiseeyo eh, mid ka mid a heesihiisa mid ka sii mida ayaan soo xulan doonaa Eh, dabcan laga yaabaa midda adiga hadda aad maskaxda ku haysa inay noqoto Waa waa waa magacaasna wuxuu ka bilaaban doonaa ca laakiin markaad sheegto baan wada ogaan doonaa.
Eh, heestana ca bay ka bilaabataa fanaankana ca buu ka bilowdaa magaciisa dabcan fardo fagaaro joogaan isuma faanaan waay aha heesta eh, waxaa la Waxna maqashay.
yidhahdaa cabaaryaha ee fanaanka ku luuqeyn oo fanaanan aad codkiisa u jeclahay waxaa la yidhahdaa allah u naxariistay cumar nuur cabdulle waxay heesaha laakiin een, xeerka ka yaala barnaamijka wuxuu ahaa inaan heesta magaceeda la sheegine Ee la hal mar qaado.
lasoo tuuro lasoo lasoo gabo lasoo tufo ugu yaraan bejka ugu horeeya waayahay ee, cumar nuur cabdulle wuxuu aad caan ugu yahay heesta ister aad iyo laakiin tan aad.
lafteeda Dandurey waa si dad fiican aad u badan baa jecel garanaysaa dusha timaha gudkee hee dib u dhaafaya raxdiiyo ibna hadalka qadmada shadabadha caskaga yaal markaan u fiirsado fanax yaraada muusiiyo dishaye cabarya isla gaadhay dacalada intaa labaada garaabiyo waxya isdawda dandhaqaaqa lafiya dadyo anigu yaabay
wale dhegeystayaal badan Aad waa iyo is dhihi doonaan ee, wariyaashan inay mar hore hees ka bilaabaan
Maanta- oo ay warinimadu gooyaan way soo daaheen la leeyahay maasha laakiin laakiin waxaa- reer kaa maqan laakiin kalama foga fanka Reeno, iyo waxaa kaa iyo maqan.
iyo iyo buriinimada Een, een, abwaaniinta qaar baa dhihi jiray inta afkooda la fuulo inta afkooda la fuulo markii la yidhahdo waxa soo gelaya fanaaniinta culummada eh, abwaanada maaragta waxaasoo dhan inta afkooda la fuulo waay haye waa tahay waa tahay laakiin waxaan waxaan waxaan dib u dhiganayaa ee, ee, hees kale oo aan rajaynaya in dad- ee, dadkana dhegeysanaya ay ka Oo wada kusoo heli xiranayna doonaan midaas Ee, ee, dib aan u dhiganaya waa kaydsaday waa haddii naga soo haraan mudda- taydii aan midaan aan dhiman soo hormarsaday tii daandur mise daanduri anigii adiga toddobaad walbaan saarnaay toddobaadkan waa iska hidaynaa oo dadkan u hadiyeynaa wallaahi laisdeemayo Mar aniga haddii- adiga maadaama barnaamijka aan wadno inaa heesnimaba habo dad maaragta aan heesi jirin maadaama aad ka heesiiseen oo aad heesuhu maaragta noo heesa tirahdeen Yeah.
idinkan aad la baxsataan ma Ma- aha ma laiska Ma la yeelaya iska yeelaya.
ma la iska yeelaya Inaa aad iyo heesnimo aad.
ah.
Weliba- Inaa heesnimo.
weliba weliba weliba inaad eh, dhinaca fanka aad ugu fara dhudhuuban tihiin oo eh, eh, barnaamijkina uu keenaya barnaamijkana uu kiini yahay anoo kasaan u waa la heesanaa laakiin socnaa.
barnaamijkan buu wadnaaye maya Way wada ibraahino haystaan.
ibraahino iyo kaadi Eh, waaba la is afjigaya wuxuu leeyahay maadaama aad fanaaniin tihiin oo ad fara dhuudhuuban tihiin dhegaystayaashana maanta way maqleen jacab xataa bilaa kaban ku heesi kara
marka dabcan adigana way ku maqli doonaan shatimaha guudkeega dib u dhaafay arxdiyo ibna hadalka qadmada ilkada barcadkaga yaa dib markaanu fiirsado fanax yaraada mumsiya idishayay cabariyada isla gaaray dacalada markaan fiirsado fanax yaraada mumsiya idisheeyay cabaryada isla gaaray dacalada dagaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dagaalabada garaabiyo waxyahaa dushooda dandhaqaaqa lafya adyoonigu yaabay dandhaqaaqa lafya adyoonigu yaabay ma dadkii kitaabkiiyo diintaynu sheegtay degiina firdowsow soo daahira
caasha marka caashaan ku bilaabaynaa mar haddii eh, maaragta heesihii ragga shaarbaha lahaa laga ha cod gabdheedaan u baahanahay ha ha
hadda anigana anigana mar haddii barnaamijkan hambalyada toddobaad walba ibraahino dhegaystayaasha ay nooga barteen heesaha intaasaan soo saarno oo fanaaniintii oo dhan dhexdoodii aan taagannahay haddii mid soo qaba la dhahdo waxay noqonaysaa inaan dhinac u iilanay ku maxaan nasiib- ku sameynaya nasiibso bal tala keen ku nasiibso aniga laakiin imtixaankaas waa lasoo wada maray saaxiibadayna ee kulley waa heeseen adigana hadda waa heesaysaa ee dad kalena waa bal sheego haya inay heesi doonaan hay waxaan idin leeyahay fooritaanbada naga ilaaliya fanaaniin badan aan dhegeysanaya iyo maalfiile jamaal horta marti martidaa loo qidmeeya martidaan u qidmayno mid mid baa loo soo hoobanayaa wey sot iskalo waa tahay een, martida ha loo qidmeeyaa la yiri oo ha la horumariyo martida waa la sooraa marka annaga kursigaan ku hari doona ibraahin oo labadeenu baa heesi doona markay dhammaantood wada dareeraan mise waa joogaa inta barnaamij ka dhamaanaya maya in lada arka waayo in lada fiirsado waayo
loo kala tegi maayo waa tahay jamaal axmed cismaan kusoo dhawow barnaamijkan een, aan kusoo gotinayno sanadka laba kun toddoba iyo toban ilaahay khayrkiisa ha noo reebe islamarkaana aan kusoo dhaweynayno sanadka cusub laba kun sideed iyo tobanka isna khayrkiisa ilaahay ha noo dhaamiyo aamiin aad baad aad baad umaadsantaha caaisha waa dhowaahay adgii daanduray iyo asxaabta kale mar aan soo galayay stuudiyaha oo asxaabta iga horeysay jacfar iyo colaadii ay meesha fadhiyaan oo ay waxaan is iri meesha intaanan iyaga arkin oo aan heesta banaanka ka maqlay meesha waxaan is iri matalow hees hees hees hees maa lagu duubaya ama meesha waxay isku beddeshay.
stuudiyaha aad iyo aad marka aad baad mahadsantihiin waana dhowahay waxaan rajaynaynaa in sanadkan eh, cusub ee bilaabmi doona hadduu ilahay raado inuu maaragtay khayrkiisa ilaahay una waafajiyo wixii sharano inuu ilaahay naga hayo aad baad mahadsantihiin aamiin Ay, Heesi- marka he- inaa iska baxdo maarata hadda Eh, kulley qofkii meeshan soo gala waxbaa laga sugayey ibraahimow aniga en, ma dhahayo waxaan u heesi karaa sida asxaabtii iga horeysay oo haddaan waa heesayaan waxaan ka cabsanayn dhegeystayaashu ay idaacadda iska damiyaan oo barnaamijyadeena idin codkiina macaan oo gadaal aad ka heesi oo doontaan barnaamijka u oo berdaro dadku maaragtay ay ay saas ay ay ku hayaan oo iska damiyaan amaaba adiga aad qaadataaba kaalinta koowaad oo dadku ay adiga ay ku siiyaan isma dhihin waya laakiin daandurayow eh, dadkan wakiilan doonaan ku jirtaa adiga iyo caasho maadaama aad tidhahdeen annaga maadaama barnaamijka aan wadno gadaalaan isku dhigaynaa oo dadka maaragtay dadka idin sugi doonaan ku jiraa iyo laakiin dhegeystayaashaba dhegeystayaasha marka eh, laakiin maadaama meeshan aan soo galay waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah eh, heesaha aan aadka u jeclahay ee aan filayo dhegeystayaasha qaarkoodna ay jeclaan doonaan idinkuna aad laga yaabe aad ka heli doontaan Eh, bayd naga maqashay ilaahay u naxariisto waxaa ku luuqeeya eh, maxamed saleebaan tubeec mid ka mid a heesihiisa kule waa hees aad si aad u malayso boqorkii codka aad si u malayso inuu dardaarmayo oo uu leeyahay waxaas iyo waxaas bal maaragtay durba waan Eh, gartaa istaasi ka waran dubaalo aad iyo aad marka eh, sidaan uga hadlay marka wuxuu leeyahay eh, wuu dardaarmayaa waana heesta waqti baa la yidhaahdaa qayb ka mid a bejka haddaan idinka maqashiyo kolley heesi maayo sidaan horey kuu sheegay laakiin waan idin akhrina En, laakiin eh, colaada aad iisoo fiirin doonaa ereyada ku jira bejkan su-aaluhu ka keeni doonaa talow muxuu qabsaday jamaal ma wuxuu isleeyahay dhinaca dhallinyaradu isxijin doonaa oo ma- da-du ka ordaya ama odayaasha dhinacooda ka ordaya isleeyahay laakiin sidaas sida- sida- sidaas sidaas maaha Mar- ujeedadu marba haddaad heesta soo qabata dhinaca doonta kusoo qaba Ah, jamaal wuxuu leeyahay- rahamu ku jirno wuxuu leeyahay eh, danduriyo inaa heesta qaada le waay wakhtiyow dhibaatada dhallinyaro intaan ahay ha ii soo dhoweynine waxaan ii dhammaynayn sharaftaydan dhowrayn dhagaha iyo araggaba ka dheera agteyda marka eh, ma filayo sida uu fanaanku u qaaday inaan u qaadi karo inaan ku tuntana waan diidayaa bal maaragtay dhegeyst tiyow dhul omoslo anu kaadaade jamaala codkiisa la rabaa colaad colaad uu fiirinaya eh, kumana qabana aniga waa ligu sii daaya hobset aniga dadkaa ku daynoya daanduro wuu ka dardaarmay dad waxaan dhegeysanaya oo yidhi abwaano laxamistayaal iyo laakiin laakiin marka yaa lagu tumanin marka laakiin jamaala waxaad ku walwallaataa abwaaninta ku dhegaysanaya ee guddiga ka ah barnaamijkan een, maanta way ogyihin inaada fanaan ahayn laakiin aad jeceshahay marka intaasaad ku ammaanan tahay waa aad maasantahay aad baad mahadsantihiin.
waxaa kaloo waxaa kaloo aan ku aan ku aan maaragtay aan nasiib ah in hees kastoo aan doorano aan dhegeystayaasha u ciyaari doono marka taabaa kaa qabtiraysa codkeenna maaragta waxaa qalada kumana tuman doono insha allah
dhalinyaro intaan ahay ha ii soo dhoweynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda dhow ha ii soo dhoweynine waxaan ii dhammaynay sharaftayda dhowr ma ii soo dhoweynine waxaan ii dhammaynayn sharaftayda dhowra dhagaxayo araggaba ka dheeree agtayda
waan dareerin ay barnaamijka maa xirina waxaan sugaynaa waayo heesta hadiyaan dhiman taydana way dhiman tahay mid uu jacfar ka dardaarmayn way soo socotaa oo mar dhow uu saari doon laakiin aniga martida waan dareerin hadhihine martida waa nooga fadhiyaan dhe weli waa sugaynaa
aniga lafteeda hees maxamed suleymaan iyo magool ay qaadaan ha ayaan soo qaba lahaa waaw haye
marka heesta magaceeda maa idiin sheegaa maya noo qaad markaasaan garanaynaya yaa noo qaad
way coladaa qaadaya bedelkeyga alaa soo dhowo maya saaxiib meesha waxaa waaye waa sheekadii waaye ninkii masraxaa soo fuula ma degaayo
hadda haddaad doontana waa lagu caawinayaa ibraahimo saas miya ha anaa ku caawinaya weliba sidaa sidaa geed caleelo ubax wadaa casaadiyo cosobiin barwaaqale dhaaran dhaaran
irkomood ku taaliyo sagalkii cadceeday hobe hoy adigay cajabiye hoy hoy haway nafteeni hoy hoy dhibta ka cafi maade waynayno waynayno ciidna dhan dhan dhan dhan hobey dhararar hobey Hoyaale.
hobaalayo Hoyaale.
hobey hobey hoyaale waaw waaw waaw waad qaadday adba adba curaadi deeqiyo waxaad tahay mid caano cid la dhigo la waaye aniga ma heesi jirin laakiin fanaaniintan ku dhex jiri jiray golaha murtida iyo madaadan waa dhex taagnaa jiray marka way kugu- way kugu Laakiin- soo laakiin- maxmaxanayaan laakiin maamahadii igu soo dhacda markaas sidaa tiri maamaha oon banaadirii ka maqli jiray marka maaragtay haddii oo- oo oo luubaan gadid saaxiibkaan adna oo waa- adna soore waa kaa soo urey haddii saaxiibkaa luubaan asgado adna waa kaa adbaagaa soo urey
sida sida geed caleemo ubax wadacasaadiyo cusub iyo barwaaqale arka mool ku taaliyo sagalkii cadceedaay hubeye hoy arka mool ku taaliyo sagalkii cadceedaay hubeye hoy adigay cajabiyo caway nafteedii adigay cajabiyo caway nafteedii cadilka caafimaadii weynayno weynayno ciidnaa عدلك في مادي وينين وينين وعيدنا
gasigaan cadawaha cududii saxoo gale kaga ciil baxayo gasgasigaan cadawaha cududii saxoo gale kaga ciil baxayo aynkastoon cabaariyo muddo kala cilalayn hoobey hoy aynkastoon cabaariyo muddo kala cilalayn hoobey hoy calafaan sugayno هوي هوي caaway nafteeni hoy calaf baan sugayno هوي هوي caaway nafteeni هوي هوي
عبدك عافي مآسي وإلينا وإلينا عئنا عبدك عافي مآسي وإلينا وإلينا عئنا
هوبي هوبي ويالي هوبالايو ويالي هوبي هوبي ويالي هوبي هوبي هويالي هوبالايو هويالي هوبي هوبي هويالي
Eh, haye waa caashicuud ayaa halkaas ka soo dhoola caddaynaysa caasho markaan balooniga agtaadu yaalaa oo barnaamijkii waqti kamahar uuba dhammaaday ibraahimo maxaa haray maya maya maya ma layska yeelaya waxaas Wax saasa dhammaado Anaga ma iyo jiraan.
dhegeystayaasha waa ku sugaynaa casho saas Ya, marka bal Haddii- dadkana waxay leeyihiin eh, codka caashaar ibnaha toddobaad kastaan u heesaa maantana magu daraa maanta waaba maalintay ugu mudnayd waa tahay jacfara waxaan ka codsanaa marka heestan waa heestan aad u jeclahay waa heestan soo qabanaya heesaha kalama soo dhex bixin laakiin waa hees een, xusuus gaara igu leh marka waxaan rabaa bal markaan bayd qaado ama aan in ka qaado inuu in kale ku daro jacfar xusuus gaar igule maxaa ula jeedaa waa isku dayi doonaa Taas- haddii heesta taas- hees taas- aan garanayo ay noqoto isku dayi doonaa Ay, Ibrahim.
qalbigaaga isaga haysataas daandure haddii haddii- gaarka.
haddii la isdabagala waa halis haye haye noo wada heesta waa tan kalgacaylku waa qani caashaqa ka qaraweyn quruxiyo wanaag badan waana shay ku qaaliya qiimaynta admiga taasaan beenahayn labaday isla qaadana qalbigooda kama boo waxaanigaba ka qabaan ku quuri maaye waxaanigaba ka qabaan ku quuri maaye qumanow ujeedada Hee.
waanada adaan qubin soo dhowey qalbi furano oo qolkii maandeen geestaada ilaa qab Mm, mm, mm. haye geestaada ila qabo hibo maxamed hibo allow nuura habeen qura urkayga qalaa oo Ah, haye qudha oon layga jarin qowrumaa ku loolamaa ku yidhaa gartow ya qaad salaam saalax qaasim naaji taladaan qandhowde aan qawda ku hayaa qotadeedu dheeraa inshaalahna waan qaban qotadeedu dheeraa inshaalahna waan qaban qaalanjooyinanadee haddii laysu keen qoraye qaalanjooyinanadee haddii laysu keen qoraye oo aan qudisu leenahay waisla qosli doonaa hadna taaqiraa geli waisla qosli doonaa hadna taaqiraa geli ibraahim waxbaa ka dhacay
dhegeystayaashu maanta wayna barteen soo maaha inaan caloosha maa laga qoslaa misfeeraha inaan sidanna naqaano yaa. waxaan maqli jiray sidan waan naqaanaa sidana waan naqaanaa marka Sidanna waan wariyaashii sidanna naqaanaa.
way yaqaanaan maanta
weliba sanadka dambe ee, ee, caasha waxaan u malaynayaa haddii ilaahay idmo hadduu ilaahay yidhaahdo amaba ka sokee ciidaha soo socda Aha.
inay suurtagal tahay in eh, Kabankii aan intaan garaacno.
kabanka soo qaadanno oon qalab la qalab la nimaadno oon ku nimaadno heesno halkan aan si toosa uga heesno waa ware warkii hore war soo war soo dhaafan dhaafaa la yidhi marka dhegeystayaashu waa sii ballaminaynaa kalgacaylku waa qani caashaqa ka qaraweyn quruxiyo wanaag badan waana shay ku qaaliya qiimaynta amniga kalgacaylku waa qani caashaqa ka qaraweyn quruxiyo wanaag badan waana shay ku qaaliya qiimaynta
waa tahay waxaan soo gaarray dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka aanu kugu talagallay ibraahim barnaamijka intaadan xirin dabcan dhegeystayaashaan xusuusina in barnaamijkan uu ku saabsan yahay sanadkan dhammaanaya ee xusuustiisan xusuusanayno iyo sanad soo socda oon ku soo dhoweynayno labada kun sideed iyo tobanka laakiin waxaa jiray heese badan oo fanaaniin ay qaadeen oo sanadkan saameyn yeesha oo wanaagsanaa labada kun toddobiyo labada tobanka.
kun toddobiyo tobanka oo saameyn aad xoog iyo badan yeeshay oo bulshada baraha bulshada qabsaday kuwo dadku jeclaysteen kuwo lagu qoslay marka jacfar ayaan rabaa inaan su-aal Eh, weydiiyo aniga- jacfar hees- heesihii eh, maaragtay kugu qosolka badnaa saas waa badan yihiin waa badan yihiin Eh, colaado waataan haddaa sii ballansadayba in eh, hees ay ii hartay oo aan jeclahay in eh, aan dhegeystayaasha u saarno Eh, caashana ay igu tiri haddii uu waqti noo soo haro marka waqtigan yar ee soo haray baan jeclahay inaan ka faa'iidaysto heesta baraha bulshada aadka u qabsatay heesta keliya ma ahee fanaanka qaadaya xataa waxaad moodaa in eh, bilihii ugu dambeeyey sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxyaabaha lagu xusuusan doono uu ka mid yahay hadalhaynta hadalhaynta aad ugu badan tahay Eh, heesta waxaa la yidhaahdaa kac kac jacayl u kac kac kac jacayl u kac hakee loo marka kacaa ma waxaad leedahay eh, erayada heesta iyo eh, sida Muusigeeda.
uu u jilaayo ay dadku ka heleen aad iyo aad eh, fanaanka waxaa la yidhahdaa mursal faladagan aa la yidhaahdaa Eh, caasho waxaan jeclahay aan aan filayaa in ay heestaas laftirkeeda eh, eh, aad u dhegaysatay heestaas ah, maanta horta iigu horreysay jacfar oo markaad sheegtaan mar yaro fiiriyey marka waa heesaan u qaatay een,
laakiin fanaaniintu qaar baa ah, ah, xagga ma- majaajilada iyo madadaalada iyo ka shaqeeya marka waxaa laga fankiba yaabaa inuu doonayo inuu marka funky baa- fankiisa dadka kaga qoslisiiyo fankiba fara batay fanki baa marka fara batay
aad iyo aad marka heestaas waxaa laga yaabaa dadweyne fara badan inay sugayaan in ay idaacadda mar uun ka maqlaan oo ay ka dhegaystaan
waa Ay, tahay ma loo maanta- qaada aan een, jacfar oo heestan horta maanta iigu horreysay adigana waxaaba tiri een, dib aan u dhiganaya kolley sababa jirta aad dib ugu dhiganaysay marka bal dhegeystayaasha een, barnaamijkan dhegeysanayana iyagana aan weli aan hore u maqal iyo inta hore u maqashayba aan qadar ka maqashayn
jecel jaarka jecel jihaysan jecel joog dheer jecel jilistii jecel jedaalii jecel jiroo joog kac kac jecel u kac kac kac jecel u kac
kac kac jacayl u kac kac kac jacayl u kac
hurdada ka kac
ibrahim waa tahay waa tahay barnaamijkan wuxuu ahaa barnaamij gaar ah oo madadaalo ah oo aan ugu talagalnay dhegeystayaal inaanu kusoo gootino sanadkan laba kun toddoba iyo tobanka islamarkaana aan kusoo dhaweyneyno sanadka cusub laba kun sideed iyo toban ilaahay labadaba khayrkooda hana siiyo intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii aan idinkugu talagalay oo wariyaal aad codadkooda taqaanaan ay nagala qayb galeen oo heesayey waxaan weliba dhegeystayaasha ka raali gelinaynaa iyo intana dhegeysanaysa fanaaniin baa ku jirta abwaaniin baa ku jira waa laga buuxaa dadkana Mhm.
dhegeysanaya ibrahim way fara badan yihiin marka haddii ay wax u nagu qoonsadeen ama aan heesihii ay isleeyihin waad u gafteen waa ka raali gelinaynaa waxay naga hayd inaan un madadaalan baan ugu talagalnay Naga qalleeya.
Caasha naga wakiila oo- Naga oo qalleeya raalgelintaas, eh, weydiisatay abwaaniintii iyo fanaaniintii iyo mulaaximiinta Eh, eh, ibraahim hore uu sheegay wuxuu yidhi haddaan teembada eh, la gafnay ama toonka aan ka baxnay ama wax un aan qaladnay ana laga raalli ahaado ilaa walba kusoo Waa saas.
boodnay laftirkeenna waa kackacay ahayd sheekadeena intaan mar kale kulmayno hurdada ka kaca.
intaan mar kale kulmayno waxaan dhegeystayaasha leenahay sidaasi nabadgelyo
waa tahay waan filayaa inaad ka wada hesheen barnaamijkaasi dhegeystayaal aynu dhegeystayaasha ugu soo gudbinaynay aynu markaasi dhacdooyinka aan idhaahde sanadkan sii dhammaanay laba kun toddobiyo tobanka iyo sidoo kale sanadka bilaabmi doona laba kun sideed iyo tobanka waxaan idila socodsiinayaa caasho ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandurey halkaad ka dhegeysaneyseen waa v o a dhegeystayaal idaacaddeenii qeybihii hore waxaad ku dhegaysateen in maanta ciidamo hubaysan ay weerareen guriga uu magaalada muqdisho ka degan yahay senator cabdi xasan cawaale qeybdiid halkaasina ay ka qaateen agabyo halka u yiilay iyadoo sidoo kalena dad dhaawacyo ay soo gaareen cabdi qaybdiid ayaa ku eedeeyey in weerarkaas ay geysteen ciidamo sida uu yidhi ka amar qaata imaaraadka oo aan dowladda soomaaliya hoos tegin sidoo kale waxaanu xiriir la sameynay wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxaana uu ka hadlay howlgalkaasi ay ciidanku sameeyeen isagoo sheegay in guriga magaalada muqdisho uu ka degan yahay cabdi qaybdiid oo ka tirsan xubnaha aqalka sare ee soomaaliya ciidanka weerartay ay yihiin kuwo markaasi aysan dowladdu aanay ka dambayn weerarkaasi jaamac buulle jaamac ayaa waraystay injineer yariisow
bismillahi raxmaan raxiim Eh, dowladda federaalku eh, aad iyo aad bay eh, uga xun tahay falkii ka dhacay guriga eh, senator cabdiqaydiid waxaana eh, socoto baaris ku aadan sababta iyo ciddi ka dambeysay falkaas isaga ah sharciga ayaana la horkeeni doonaa marka cid alaale cidda kulug yeelo waxaa socda baaris arrintaas ku aadan waayahay Eh, inta hadda aad og tihiin sidee wax u dhaceen senatarku waxa uu la hadlay warbaahinta oo ay v o a ka mid tahay Eh, dhinaciisa inta uu og yahay wuu sheegay dowladdu maxay og tahay ilaa iyo hadda oo aad nala wadaagaysaa runtii madaxda qaranka iyo dowladdaba waxa ka go-an waxay tahay falkaas isaga ah iyo ciddii ka dambeysay iyo baaris dhabac lagu sameeyo kadibna cid alaale iyo sababtii shacabka loo soo bandhigi doono ee- ee dhowaan marka ay baaristaasi soo dhammaato laakiin haba yaraatee waxaan caddeynaynaa inaysan ahayn dowladda federaalku aysan marnaba guriga senatorkana ee muxuu ahaa amrin islamarkaana ay baaris ku wado sababta iyo ciddii ee falkaas ka geysatay ee guriga senator waxaa tahay injineer yariiso wasiirka warfaafinta senatarku cabdi qaybdiid waxa uu warbaahinta la wadaagay sida uu u sheegay taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir in ciidamadii soo weeraray ay ahaayeen ciidamo imaaraadka ka amar qaata marka waxaa laga yaabaa inay soomaalidu hadda isweydiinayaan sidee suurtagal u tahay in ay falal ka fuliyaan magaalada muqdisho ciidamo dowlado kale ka amar qaata iyadoo dowladdu ay sheeganaysa inay maamusho haba yaraatee ma jirto ciidan dowlad kale amarta oo wadanka gudihiisa ka howlgala annaga maaragtay arrintanna senatarka iyo wuxuu i yirina maaragtay waxba kama oran karno ka dowlad ahaan xaqiiqada iyo sababta iyo wixii dhacay aan la wadaagi doonaa shacabka sida ugu dhaqsiyaha badan oo lasoo bandhigi doonaa asaga wuxuu codsaday in eh, la baaro sida adigana aad u sheegtay waa dowladdu way baaraysaa waana lasoo bandhigi doonaa marka wakti ma noo sheegi kartaa aad is leedahay baaristaas waa laga yaabaa inay soo afjaranto ilaa iyo muddo intee la-eg runtii sida ugu dhaqsiyaha badan marka fal noocan oo kale waa dareemi kartaa midnahan gaara ayuu madaxweynihii iyo ra-isul wasaarahora kenya in falkan isaga ah waa si dhaqso ah shacabka loola wadaago siday wax u dhaceen ciddii ka dambeysay islamarkaana waa sharciga loola tiigsan doono cidda alaala ciddii ku xadgudubta oo ahaa sharciga dalka
wasiirka warfaafinta soomaaliya injineer cabdiraxmaan irisow oo uu rameeyey jaamac buulla jaamacankaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana dhegeystayaal aynu ku wadansanno mid ka mid a heesaha dabacsan een idinku tala galnay
heesaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii galabnimo waxaa idila socodsiinayey anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan iyo dhegaystayaal waxaana dhammaantii isku duuban idinkaga tegaynaa intii idaacadda ka qayb qaadatay dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiisana nabadgeliyo